بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد إخواني في الله waxaynu ku soo jirnay taariikhdii cumar binu khadaab radia allahu canhu oo aynu hore u sheegnay inay tahay taariikhda ugu ballaadhan taariikhda saxaabada marka loo eego soddonkii sannadood ee khilaafadu ay jirtayna oo khilaafadii nebigu calayhi isalaatu wassalaam oo soddon sannadood ahayd cahdigii ugu ballaadhnaa ahaa limaada abuu bakar oo saxaabada ugu fadli badnaa laba sannadood iyo lix bilood buu talada muslimiinta hayey waxaan u galay koob iyo toban dagaal oo uu la galay dadkii muslimiinta ahaa ee carbeed ee islaamka ka noqday waxaa kulmay dadkii islaamka lagu soo celinayey iyo muddadii yaraydu talada hayey cali bn abi aalib iyo cusmaan ibnu cafaan waxaa la kulmay fitan ka dhex dhacay bayna asaxaaba wa fiiha bacdu alfitan alatii maata fiiha sabciina alfa min asaxaaba ridwaan ullahi calayh waxaa ka dhex dhacay dagaalada toddobaatan kun oo ay ku jiraan saxaabada kuwii ugu waaweynaa inay ku dhintaan magcarad macrakatu sifayn ama waqcat ljamal oo toban kun oo muslimiini ay ku ku dhinteen oo dagaaladii cali bn abi taalib wakhtigiisii dhacay cusmaan ibnu cafaan fatradiisii oo koobnayd saxaabi aada u dhibirsan oo macaan oo ludfi badan dabeeta taladii muslimiintaa baahday waana halkii fitanku ay ka bilaabmeen waa sanara inshaa alxaqu subxaanah abubakar baa maalintii uu dhimanayay yidhi islaamku maanta wuxuu u baahan yahay nin alqawiyu alamiin qawiyu alcaqiida wa qawiyu aliimaani wa qawiyu alcilmi wa qawiyu alkafaa'a maca kownihi amiinan nin maanta cilmigiisu uu qawi yahay oo taladiisu ay qawi tahay oo allahuma salli calaa maxamed garashadiisu ay qawi tahay oo dhisan oo isu wada dheeli tiran maca dalik amiina waa labada sifo ee qofka mu'minka ee hoggaanka qabanaya looga baahanya alqawiyu alamiin ikhwatii fi llaahi cumar xagga dambe ayaynu ku qaban doonaa in ka badan boqol iyo siddeetanka saxaabiya ee uu jeclaa rasuulku calayhi salaatu wassalaam iyo mid walba wuxuu ka yidhi waxaynu ku jirnay futuuxaadkii dhacay wakhtigiisii oo allahuma salli calaa maxamed wakhtigii ugu badnaa ahaa caawana si kooban waxaynu ugu hadli doonaa dagaalkii ugu ballaadhnaa ee uu galay khaalid binu weliid radia allahu canhu ee dhacay shaam ka dhacay oo allahuma salli calaa maxamed ku hagaagay dhimashadii abubakar iyo cumar binu khadaab la wareegistiisii talada wa ficlan taariikhda khaalid waynu ka hadalnay ma aan jecli inaan runtii dib ugu noqdo inkastoo marka aynu cumar dhammayno ee cali aynu tagnay cusmaan ibnu cafaanna aynu ka hadalno ee tobanka saxaabiya ansaarta ugu waaweynna aynu ka hadalno qaadatu lfatxi alislaami oo khaalid bin waliid iyo muhana binu xaarisa iyo mucana binu xaarisa iyo duraar binu aswad alasad iyo raggaasi aynu ka hadli doono oo aynu halkooda ugu tegi doono ikhwatii fi llaahi abdaal yarmuuk waa dagaal runtii culus buu ahaa oo saxaabadu ay la galeen nimankii ruumiyiinta la odhan jiray ama roman imbayerka nimankii la odhan jiray boqortooye xooggan ayay ahayd oo runtii labadii boqortooye dunida ka telinay mid ahaan ahayd waxaa u telinayay heraqle waa ninkii maalintii rasuulku calayhi salaatu wassalaam uu soo baxay u soo diray nin ee yidhi war ninka la leeyahay nebinimuu sheeganayaa laba nin oo ad adag u dir oo soo qabo de waa nimanka halkaa awooddooda ay gaadhay ayay ahaayeen waxaa la yidhaahdaa saxaabadu shaam markii uu khaalid ku hogaaminayey radia allahu canhu oo abaa cubeydana uu ahaa la taliyihiisa xagga toosnida iyo istiqaamada waana halka maanta muslimiintu ay ka dhinteen khaalid muu aqoonin qur-aanka in ka badan shan suuradood markii uu dagaalkan gelayay wa kaana saxaabiya jaliila min saxaabati rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam hal الsaxaaba kulluhum kanuu culamaa laa ya ikhwani fi llah saxaabadu mooda culumay ahaayeen maya takhasusaad bay kala lahay nin walba halkiisuu ku eka marka khaalid laakiin waxaa ag joogabaa cubeyde camir bnu jaraax oo caalimo oo saahido oo wax walo looga baahdo sharcigii u baadhaya oo ag taagan oo la talinaya oo uu tallaabo walo uu qaadayana uu kala tashanaya ikhwatii fi llaahi khaalid baa loo sheegay in ciidamadii laba boqol iyo konton kun lagu qiyaasay kamaa yani qaal alimaam ibnu jariir adabari fii kitaabihi taariikhu alumam waalmuluuk marka laba boqol iyo konton ilaa saddex boqol iyo konton bay riwaayaadka qaarkood gaadhsiiyeen ayaa isu soo urursaday baa layidhi dhimashadii ay yimaadeen allahuma salli calaa maxamedin shaam ayaa khaalid looga warramay ciidamada muslimiinta shan bays bay degan yihin waxaa meel haysta yaziid binu abi sufyaan ciidanna waxaa haysta shurxabiil binu xasna ciidanna waxaa haysta camar binu caas midna waxaa haysta abaa cubeyd caamir binu jaraax ciidanna waxaa oganaya khaalid bin welid marka waa shaam waa dhul ballaadhan de shaam inta laysku odhan jiray berigaasi aynu ka hadlayno waa suuriya waa qeyb lubnaan ka mida waa qeyb misra ka mida waa falastiin waa isku fadhigaasi ayaa ardu shaam berigii hore la odhan jiray dee intaasoo intaasoo boqoloo tuulo ah ayay ahayd dhulkan aynu ka warramayno marka saxaabadu meelo badan bay deganaayeen khaalid markii loo sheegay in allahuma salli calaa maxamed nimankaasi ay soo urursadeen ay aadana u tiro badan yihiin saxaabi aada u dekaa badan buu ahaa oo garashadiisu ay aada u sarrayso wuxuu la tashaday abaa cubayda waxaanu ku yidhi waxaan jecelahay nimankaa inta aynu jebinayno in aniga talada lay daayo marka dee hoggaankii saxaabada hoggaan ka sarreeyaa jira oo saxaabadii waaweyneyd ee nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ku jirta meeshao dee la dagaalgelaysa oo cilmigii iyo wixii oo dhan ma garatay dee cilmigii sharciga oo dhan haysa markaa khaalid wuxuu leeyahay talada ha lay siiyo yaana cid igagama garatay halay daayo tiri wakhtigaas arrintii baa laga weydiiyey khaalid maxaad damacsan tahay baa la yidhi talada waanu ku wada dhiibeynaaye wuxuu ihi waxaan damacsanahay inaan idiin sheego marka nimankaasi aan hor fadhiisto waa maa jaawasa lisnayni shaa arrinku hadduu laba qof dhaafo sir maaha maa jaawasa alisnayn shaac marka wuxuu leeyahay khaalid inta aynu halkiisa gaadhayno arrinta ha lay daayo waxaa la yidhaahdaa waxay wada hadleen abaa cubayda wuxuu yihi waan kugu waafaqay laakiin waa inaad qanciso ciidamadan muslimiinta ee kale marka saxaabadiibaa amar la wada siiyey waxaa la doonaya magaalooyinka oo dhan in laga baxo waa ugu yaraan ilaa soddon tuulo oo saxaabadu ay qabsadeen oo ay dusha ka xukumaan oo dee intaasoo saxaabi ay ku istishhaadeen oo ay ku dhinteen wuxuu doonay in magaalooyinka laga baxo ilaa inta nimankaa la jabinayo khidadiisu taa weeye koowaad qeybta labaadna meeshan lagu dagaalgelaya oo ciidamada muslimiinta geeyo si ay halkaa ugu kulmaan arrintiiba aada ugu adkaatay camar binu caas oo runtii dahaagiisu aada u layaa badnaa dadka fahamka badan ahaa sidoo kale yaziid bin abi sufyaan oo runtii mujaahidiintii waaweynada saxaabada ka mid ahaa arrinkii bay hore u fahmi waayeen waxaan ayaa khaalid dhulkii intaasoo dagaala aynu kusoo galnay inaynu iskaga baxno waa arrin adag weyn khaalid wuxuu ihi laba midun soo gala in shan kunba meel lagu weeraro leanna waa laba boqol iyo konton kun buu yihi ciidanka inagu soo wajahay shan kunba in meel lagu helo iyo inaynu xooggeenna meel iskugu geyno oo nimankaa haddii aynu jabinno aynu magaalooyinkii ku soo noqonno haddii masalan layna jabiyo alxarbu sijaal yowman lak wa yowman calayk wahusima rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam fii yowmi uxud dagaalku waa talantaale maalina adiga alle maalina adiga ayaa lagu riixay wa ficlan waxaanay ku dhacday rasuulku calayhi salaatu wasalaam fii uxud waa kii ku lahaaba sufyaan alxarbu sijaal yowman lak wa yowman alay wa yowman lana abaa sufyaan ikhwatii fi llaahi arrintaasi khaalid in badan bay ku qaadatay ilaa xad camar binu caas uu ku yidhi yaa khaalid taladii inaad urursato ilama muuqato oo in shuuradeedii ay ahaato marka majority-ga waa laga leeyahay khaalid leanno shanta ciidan dee qaybun buu ka mid yahay oo ciidan buu hortaagan yahay afartii kale magaalooyinka kale degan yihiin oo hadday diidaan dee way ka badanayaan khaalid waxay ku qaadatay in badan inuu saxaabadii ka dhaadhiciyo in laysu soo ururo markii dambe shantoodu iskugu yeedhay waxa uu yihi wax allaaliyo wixii jab ka yimaada meeshaasi waxaad tidhaahdaan khaalid baa berigii sidaa sameeyey aniga ha lay xambaarin laakiin billaahi calaykum yaa ikhwaani maanta ha laygu addeeco nimankaa inaan intii awooddayda ajabiyo laakiin a i raacdaan oo aynu meel iskugu ururno wa ficlan sidii baa laga yeelay oo saxaabadu runtii waxay ahaayeen dad isyeela waynagii ka warramaynay magaalo dhan oo dhibi ka dhacday baa nin muslimi odhan jiray anaa magangeliyey haddaba magaalo dhan oo gaala ay ku jirto oo lagu dul qabsaday baa nin muslimi magangelin jiray marka saxaabigaa dartii baa lagu dayn jiray dad aada isu ixtiraama walaalnimadu waxay tahay garanaya kala dambaynta iyo nidaamku wuxuu yahayna iyagoo iimaaniyaadkooda wata garanaya ayay ahaayeen lidaalik khaalid baa taladii lagu daayay waxaa la dhahay markii ay ka sii baxayeen oo ciidankii abaa cubayda watay magaaladii ugu dambeysay ayaa nimankii nasaarada ahaa ee carabeed baa u yimid muslimiinta waxay ku dhahay maxaa nooga baxaysaa waxaanu doonaynaa inaadna maamushaan inaadna xukuntaan inaad talada noo haysaan marka waxaa la hadlay abaa cubayda wuxuu ku yidhi war niman yaha waana laga tiro badan yahay nimankaanu la dagaalgelaynaana waa nimankii ay isku diinta ahayn marka waa dad carabeed laakiin waa nasraaniyin wey iyagu oo dee waa dad kristana lidaalik waxaanu doonaynaa haddii aanu jabinay inaanu idinku soo noqonno haddii kalena aanu isku urursanno ciidamadaydu meel aanu anagu ognahay baa uu ku yidhi abaa cubayda waa halka runtii culimmaduna ay aada u soo qaataan waxaa la dhaha sideed bilood baa sanadkii ka tegay lacag bay markaas sideen haddaba haddii aa baxaysaan lacagtan naga sii qaadi ku yidhaahda oo lacagtii jisyada ahayd abaa cubaydaa ku yidhi kol haddii aanaan sanadkii dhammaysan dee wax jisyaa idinka qaadi mayno oo maxaa nooga qaadi weydeen bay ku yidhaahdeen miyadaan sideed biloodna ilaalinayn waa hertagiska yani maanta waa cashuurta waa islaamkay yidhaahdaan islaamku dadku addoonsan jiray qofka kiniisadda uu ku tukanayo iyo adduunkiisa cidina may taaban karin islaamku markuu dunida ka telinayo sanadka wareegiisii toban dirham baa laga qaaday waa laba dollar iyo badh sanadka wareegiisa oo dhan cashuurta laga qaadaye la leeyahay waxay ahayd allahuma salli calaa maxamed jisyaday ahayd sanadkao dhan to laba dollar iyo badh baa qofka laga qaaday oo maalkiisa lagu ilaalinayo oo macbidkiisa lagu ilaalinayo oo nabadgelyadiisa lagu ilaalinayo oo aynu ka soo warranay ikhwatii fillaah in xataa saxaabada waaweyn inankeedii de camar binu caas oo kale madiine loogu yeedhay markii inankiisa uu ninka dhirbaaxay horeynu uga soo hadal waxa uu ku yidhi abaa cubayda haddii aanu soo noqonno aanu sanadka dhammaystan innu adduunka idinka qaadi doono nimankii iyagoo yaaban oo lacagtii sida may arag dee dad lacag ka tegaya waa nimankii u talinayay ee muslimiinta ahaa ee ay kala diinta ahaaye iyagoo lacag caddaana sida oo nooraro oo la tirinayo ayay saxaabadii iskaga tegeen oo ay yidhaahdeen waxaanu u soconaa in aanu la kulanno nimankaa is soo urursaday ujeeddadaydu ma aha inaanu lacag badan urursanno sidii baanay runtii kaga baxeen markii meeshii la iskugu tegey ayaa khaalid bunayd radia allahu canhu ciidankii muslimiinta u habeeyey marka markii hore yaziid bin abi sufyaan iyo camar binu caas iyo sharxabiil binu xasna iyo abaa cubayd iyo khaalid bin welid ciidamada iyaga ayaa hor joogayalu ahaa ciidamadiibuu ka bedelo oo iswada dhex geliyey saxaabigaa loo yaqaanay khaalid bin welid waxaana runtii waxyaalaha aada loola siyaabo ka mid ahaa meesha lagu dagaalgelayay oo ahaa nahrulyarmuuk waa waadi ballaadhan oo ah masaajidkeennan oo kale ka soo qaad waa waadigii weynaa labada dhinac waxaa ka mara laba tog oo yaryar oo loo yaqaano midna waadiyu lcalaan midna waadiyu ruqaad la odhan jiray waa toggii weynaaba laba waadi dhinacyada ay ka xigaan dhammaadka oo ah masaajidku halka uu ku dhammaanayo oo kalea oo saddexda ay ku dhammaanayaanna meel loo yaqaano alwaaqis oo jarara ayaa magarati ka dambeysay marka xaggan hore unbuu ka furan yahay dhinacan farasku sida uga tallaaba aada bay u adag tahay dhinacanna kama u tallaabi karo xaggaa dambena jararbaa ah marka bartanka oo keliya farasku xagga hore unbuu kasoo geli kara idan saxaabadu way hordegan yihiin gaaladuna way hordegeen waa meeshii dagaalku ka dhacay waxaa dhaha khaalid bin wid radia allahu canhu oo taladii la wada wareegay muslimiinta oo dhan markii dagaalka la gelayay oo ficlan ku magacownaa iyagoo aan wakhtigaa maqal in la casilay oo abubakar waa dhimashadiisii iyo cumar la wareegiisii ayaa abdaal yarmuuk uu wakhtigaasi ku beegna waa fii bacdi riwaayaat way khilaafaan laakiin marka aynu abdaal yarmuuk ka warramayno taasaynu ictimaadaynaa waxaa la yidhaahdaa khaalid radia allahu canhu habeennimo ayaa wuxuu ka qaaday ciidamadii muslimiinta ciidan walba wuxuu ka qaaday xul uu isagu og yahay dabeete waxaa la yidhahdaa aroornimadiiba waxa u yimid camar binu caasi iyo yaziid iyo ciidamadii oo la yaa khaalid meelna waad nagu jeedisay dee ciidamadiina bar baad ka haysatay wuxu uhi waad miyaad garanaysaan meeshaan dina wuxuu ihi jararka inaga dambeeya laba wadaa ka baxa buu yidhi labadaa wado haddii ciidankeennu dhinacaa marna waa laga soo weeraraya oo dee waa labadaa xaggaa jararkee dambe laba wado ayaa ka baxa labadaa wado buu yidhi siciid binu caamir iyo cubaada binu saamit ayaan u kala diray buu yidhi laba ciidan si aan laynooga soo weerarin haddii laga baxayana si ayagu jidgoyn ugu noqdaan may ogeen camar binu caasi qubayla subxi bay ahayd ciidanka isagaa la baxay dabeete meeshiibuu shantoodii kaxeeyey markaasu geeyey waxaabuu tusay iyagoo runtii qaarkood uga dhowaayeen iyadoo ay tahay waddooyin laga soo weerari kara dadka muslimiintaa dhib badanina ay ka soo gaadhayso laakiin meeshii ugu wanaagsanayd ay ka degeen saxaabadu wuxuu ahaa wejigii koowaad ee khaalid uu qabtay wejigii labaad khaalid bin wid radia allahu canhu saxaabada waxa uu faray markii ay ahayd maalan bacda salaati subxi mubaashara ayuu ciidanka muslimiinta a dhaqaajiyey waa socod la moodo in la socdo haddana gaabinaya arrintiibaa saxaabadu ay yidhaahdeen waa xaggee loo jeedaa waxa uu ku yidhi idinku socda iskana dhiga dad socda marka ciidankii hogun dee waa tirada saxaabadu shan iyo labaatan kun baa culamada qaar ay ku sheegaan qaar soddon bay gaadhsiin jireen adugu waa labaatan ilaa soddon riwaayaadku tirada intaa udhaxaysa khilaaf baa ku jira walaysat alcibratu bilcadad yani tirada in bidaad sideeda loo helo ma aha cibrada laakiin waa in lagu dhoweeyo wey qadiyadda tirada iyo sida a'immadu ay u kala arkaan insha allahu tacaala iyo kutubta ugu ictimaadka badan leh horena waynu uga hadalnay insha allahu tacaala dhammaadka marka aynu cumar taariikhdiisa dhammaynaynana kutubta ugu muhiimsan ee laga baadhi karo waa aynu isu tilmaami doonaa haddii ilaahay doono waxaa xusid mudan dhaqaaqaasi waxaa dareemay ninkii la odhan jiray baahaan ama maahaan waa culummada labadaba maahaan iyo baahaan labadaba waad ku arki doontaa marka aada kutubta akhriyayso marka qolana miin bay qoraan qaarna baabay qoraan ninkaa la odhan jiray baahaan oo runtii ahaa ninkii ciidamada ruumiyiintaa watay ayaa yidhi dhaqdhaqaaq baa jira oo sahankiisii uu soo sugay muslimiintii way dhaqaaqeen arrintii baa la isku qabsaday markaa ibnu qunaadir jerje jarjiir iyo isaga oo baahaan la odhan jiray oo hoggaankii gaalada ahaabaa shiray waxay muslimiintii way dhaqaaqeen xagge bay u socdaan arrintiiba aada laisu weydiiyey nin baa la diray carbeed oo nasraani ahaa oo luqada garanaya oo sayigii muslimiinta xidhan oo la yidhi ka soo waran muslimiintii buu kusoo dhowaaday wuxuu arkay iyagoo u socda dhinacii toga waa toga nahrulyarmuuk ee labadan dhinacna waadigu ay ka xigaan xagga dambena jararku ay ka xigaan warkii buu soo celiyay wuxu uhi muslimiintii xaggii toga ayay u socdaan arrintii baa la taxliiliyey waxaa la yidhi maxay u jeedaanoo suurtagal ay u tahay inay muslimiintu halkaa galaan dhinacan uma dhinacan waa xidhan yahay dhinacanna way xidhan tahay xagga dambena way xidhan tahay xagga horunbaa bannaan siday u suurtagal tahay inay meeshaa galaan markaa way isweydiiyeen nin ka mida ayaa hadlay markaasaa wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa buu yidhi muslimiintu inay doonayaan difaac leanno tiradoodaa yar si aan labada midig iyo bidix looga soo weerarin iyo xagga dambe xagga hore oo keliya ay ka dagaal galaan leanno ciidankoodii baa yar dabeete nin kalea yidhi oo hadday sidaa tahay miyaynu ugaba horeyno oo haddaynu uga horeyno ka warrano inagu meesha aynu galno markaa ciidanka muslimiintu dhaqaaq buu sameeyey oo inaguba meesha aynu deface ka dhiganno arrintii baa la celceliyey waxay noqotay saddex iyo mid baahaan iyo jarja iyo jarjiir meel bay wada mareen laakiin ibnu qunaadir oo runtii ninkii baahaan ku xigay ahaa ayaa yidhi waar meeshaa ha laga daayo hadduu doonayo khaalid inuu galo buu yidhi waa garanaysaana wuu geli lahaa laakiin aniga waxay la tahay buu yidhi inay tahay khidad buu yidhi waayo buu yidhi dhaqdhaqaaqoodu masaafadda dee in yar bay u jirtaa mar horey geli lahaan buu yidhi horena meeshu way u banaanayd oo haddii doonay inay dhufays ka dhigtaan way geli lahayn buuri laakiin waxaan u malaynayaa buuri in arrinkaasi uu khaalid ka socdo anigu waxaan u lahaa buuri halkeena aynu iska deganaan leanna ciidankeennu way nagu filan yahay afarta jihaba muslimiinta waynu ka weereen karnaa innagoo shan iyo labaatanka kun ay yihiin shan iyo labaatan ka horgeyni ayaa waxaynu helaynaa intaas oo kun oo kale dhowr boqoloo kun baynu dheernahay marka dhinacyadiinu ka weerari baan ilaa xagga dambe qadiyaddii baa laisku khilaafay ibnu qunaadir oo keliya saddexdii kalaa meel ka noqday dabeete waxaa la yidhi codku wuxuu u badanyay in meesha la galo dhufays laga dhigto si khaalid loo khilaafay arrintii baa sidii la sameeyey xoog baa ciidankii loo amray waa la dhaqaajiyey ciidankii baa meeshii uga horreeyey muslimiinta khaalid bin wid radia allahu canhu markuu ogaaday inay ciidankii galeen oo ay ku dhammaadeen ayuu isagu xidhay albaabka intii hore markaa wuxuu u yeedhay camr binu caas iyo sharxabiil binu xasna iyo abaa cubayda caamir ibnu jaraax iyo yaziid binu abi sufyaan ugamaan jeedin buu yidhi inaan meesha galo laakiin waxaan doonayay inaan wahmi geliyo inay moodaan inaan meesha gelayn wa ficlan xadasat qadiyadda sidii aan doonayay baanay u dhacday buu yidhi markaa shantaa nin buu soo kaxeeyey wuxuu ku soo wareejiyey ilaa xaggii horey saxaabadu degan yihiin labadii dhinac iyo xaggii dambe labadii wadana way xidhan yihiin oo midna cubaada binu saamit iyo saciid binu caamir labadaas ayaa kala xidhoo dee meel ay u baxaan ma ay jirto waxaan ugu talagelay buu uhi ciidankan inuu noqdo ciidankii ugu dambeeyey ee aanay waxba ka nabadgelin oo meeshaasi ardul yarmuuk la yidhaahdo nimankaa ruumiyiintaa mar dambe inaanay muslimiinta soo weerarin qadiyaddaasi runtii waxay ahayd qadiyaddii ugu adkayd ee ka dhacday meeshaas waa akbar camaliya uu fuliyey khaalid bin wid radia allahu canhu waxaa la yidhaahdaa ninka la odhan jiray baahaan ayaa sahan buu diray markaa midig iyo bidix iyo xaggii meeshii xidhan buu arkay dee ciidankiisu waa tiro ma laha saddex boqoloo kun dhul ay u bixi karaan ma jirto xaggii horena muslimiintii waa ka fadhiya labadii waddaa sahan lagu sameeyey labadii waddana waa xidhayn muslimiintu intaanay meesha soo gelin buu labada waddo sii xidhay yacni ma garata khaalid isagoo ujeeddadiisu ay ahayd in haddii ay is yidhaahdaan jiedha labadaa wadda ay xidhnaadaan ikhwatii fillaahi waxaa la ydhaha ninkaasi wuxuu soo diray nin baahaan waxa uu ku yidhi waxaanu doonaynaa inaanu dhulka idinka baxno maca daalik aad naga qaadaan dabinka aanu ku jirno magaalooyinkanna aanu idinka idiin banayno khaalid binud buu u diray markaa khaalid binud baa war usoo diray oo ku yidhi miyay suurtagal tahay qadiyaddaas waayo dagaal baynu ku wada jirnaa intii aanu u soconayna waxay ahayd inaad halkaa gashaan wixii aa qaban kartaan uunbaa idin yaalla baa yihi khaalid binud ninka loo soo diray wuxuu a jarje oo ficlan waxaa runtii la yidhaahdaa meesha waxaa ka dhacay wax layaab badan leanno ninkaa loo soo diray baa markuu ciidamada muslimiintaa soo dhex galay ayuu eegay khiimadii khaalid bin weliid marka wuxuu ka yimid baahaan afar kun oo nin baa ilaaliya sariir laba dabaqaa u taalla oo hadda iyagoo dagaal ku jira afartaa kun kun addoon baa ku jira oo isaguun ka shaqeeya maaha inta xaraskiisa kale kun baa isagoo un ka shaqeeya hore umuu arag dad muslimiina oo siman oo si u wada eeg oo laba maryo oo cadcad sita oo isku wada magaratay qaaba oo isku wada hadala meeshii markuu soo galay ayaa uu eeg eegay markaasuu cid ka arka waa nin muslima ayuu waraystay aasuu yihi ayna yani amiiru lmu'miniin ayna amiiru ljeish me ninkii hoggaanka ciidanka ah markaa wuxuu soo tusay abaa cubayda sidha hoggaankayga ugu sarreeya waa ninkaas abaa cubaydo cadceedeeya hayso oo meel quruuraxa fadhiya oo seefuu leeya soofaysanay laa aqul yani laa uriid hada arajul yani ma doonaya ninkan miskiinka ee ka mida ciidanka muslimiinta lakin ninkii muslimiinta o dhan haysta maa doonaya sui hada huwa abaa cubayda waana amiinu hadihi lumma waana kuwii jannada ugu bashaariyey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam adigu sifooyin gaaru kasi su-aal buu weydiiyey kooban jerje wuxuu yihi ma miyaad weyday bu yihi waxaad ku fadhiisato markaasuu yihi laa shaam baanu qabsanay ciraaq baanu maanta in badan haysanaa adduunkaanu helnay buu yihi qofka muslimka ee dhalanaya ayaanu mushahaar u qornay bu yihi abaa cubeyd ka dhalanaya yani adduunka maanta muslimiintu leeyahy malii bu yihi waxaan ku fadhiisto laakiin anaan doonayn bu yihi inaan ku fadhiisto iyadoo aanu halkan joogno mana doonayo inaan walaaladii ka baxsanaado ayaa ku yidhi qadiyaddaa markii uu sidaa ugu sheegay abaa cubayda ayaa runtii jerje uu yidhi arrin baan u socdayo khaalid binuid baa laysoo diray bu yihi ma khaalid horti baan kuu sheegaa mise su yihi khaalid baan kuu geenay adugu khaalid baa loo geeyey markii khaalid loo geelay buu yihi ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ana muxamadan rasuulullah halkiibuu ku islaam jerje waana runtii sida fii bacdi riwaayaat ay qabaan ay leeyihiin waa ninkii ugu dhowaa ninkan talada haysta ninkan waa armani armaniyiintu iminka waa niman ku dhex jira yani ciraaq waxbaa kaga jira ilaa tarkiga qaar baa kaga jira armaniyiintu jidaa way ku badan yihiin waa armani laakiin ruumiyiintay ku dhex jireen markaa saddexdan kale waa ruumiyiin baxtiya laakiin labadan nin waa armaniyiin wey markaa baahan isagu ugu kalsooni badnaa wuxuu ihi maxaa laguu soo diray khaalid wuxuu ihi wuxuu iisoo diray faraskaaga waayo wuu cadhooday buu yihi markii aada ballankii jabisay wuxuu ihi soo dir faraskaaga iyo calaamaddaada kulliba waan ku dilayaa waa luqo lagu wada hadli jiray berigii hore marka khaalid bin udbaa ma intaasuu iga dalbaday ugey buu yihi faraskayga iyo calaamadda waayo dhex baad u haynaysaa haddii la ijabiyena adigaa leh haddii aanu ku jabinana waad iska soo celinaysaa waana runtii mandaq yacni fan dagaalkuu lahaan jiray berigii hore oo ballanka waa la ilaalin jiray dadkuna waxbuu isku ogaan jiray jarja ayaa yidhi mayaan idinla joogaa khaalid binuid baa ku yidhi may waxaad ku dadaashaa un buu yihi inaad dhexdooda shaki geliso iskaga dhex jir laakiin ku dadaal buu yihi inaad gudahooda shaki ku abuurto jarja markii uu yimid ayaa markii ugu horreysay taladii la yskugu yimi waxaa yidhi sirtu way baxaysaa waa sidee qadiyaddii baa la ysku qabtay dabeeto jarja ayaa yidhi waxaan u malaynayaa ninkaa carabeed ee kristankaa inuu warka saarayo waa ninka keliya basaasay leeyihiin qadiyaddii baa aada loo celceliyey dabeetee ibnu qunaadir baa hadlay in aada u maskax badan buu ahaa ninkaas wuxuu idhi abaahaan haddaad tala doonaysa buu yidhi aniga shaki wixii igaga jiraa buu ihi jarja waayo buu ihi ninkaasi siduu muslimiinta ugu tegay wax badan baa iska bedelay buu ihi ninkan uu cilaynayaana waa basaaska keliya aynu leenahay aynu ku kalsoonnahay warkan ayna siiya nimankana af yaqaana aniga waxay la tahay buu ihi ninkaa qadiyaddiisa wax ka baadh adugu halkiibuu jarja xanaaqo halkiibay isku qabteen dabeete baahaan baa runtii kala dhex galay saddexdiibuu labuu saaray dabeete wuxuu soo saaray ibnu qunaadir wuxu uhi waad ogtay buuhi aqaliyad baanu ku dhexnahay dhexdiina ninkana buu yihi waa la taliyahayga xagga nabadgelyada waxaan u malaynayaa buu ihi inaad doonayso adigoo ruumiya oo aniga igu xiga inaad isaga riixdo markaa reer ahaan buu ula hadlay waxaan ku odhan lahaa buu yihi talada anigaa leh wixii aan ku qancana anigaa goynaya aniga iga dambe ibnu quraadir wuxu uhi waan kugu raacay laakiin waxaan kuu sheegay buu ku yidhi in jarji uu shaki leeyahay oo arrimaheennana aadaad uga ilaalisay dabeeta labadii kale u yeedhay arrintii waxa lagu gooyeen abaa bashiir atanuukhi oo ahaa ninkii ay warka u diran jireen oo sidiisii iskaga shaqeeyay laakiin la adkeeyo sirta ciidanku uu leeyahay arrintaasi markii ay dhacday ayaa ninka la odhan jiray baahaan warqad buu u qoray hiraqle wuxuuhi ciidankaygu waa tiro badan yahay madad igu filanna waan haystaa laakiin buu yidhi muslimiintu go-aankoodu wuxuu yahay in ay meesha ku wada istishhaadaan faraskaasi waa faraskii khaalid calaamadaasina waa calaamaddiisii waan kuu soo diray marka waxay ka dhigan tahay in la dilay khaalid bin wid radi allahu canhu waxaa la dhaha waa la diray dee waddo kale ma jirto waa labadii waddo xidhna marka xoog baa lagu maray leanna boqol kun buu ku saaray xoog waa in lagu baneeyo buu yihi inta laga baxayo wa ficlan muddo kadib ayaa waxaa soo noqday goosan ka mida ciidankii uu diray oo side faraskii iyo calaamadii war hebelmeeyey wuu dhintay oo hebelnimeeyey wuu dhintay oo hebelnimeeyey wuu dhintay maxaa dhacay markii aanu baxnay ee aanu isnidhi jiiddii waa ka baxdeen ayaa waxaa naga helay waddadaasi nin caynkaas oo sidaas oo sidaas oo sidaas oo ciidan wata sifooyinkiisii buu bixiyey marka nin ababashir tanuukhi oo sahankooda ah ayaa le ninkaasi waa khaalid binule aada ka sheekaynaysa ninkaasi ciidankii waa uu la dagaalamay ciidankii badankoodii isagaa laayey isagaana soo jabiyey faraskii calaamaddii markuu gaadhayna wuxuu nagu yidhi hira ku celiya baahaan oo waxaad tirahdeen mar labaad yaanan kaa soo celin marka maalintaasi waxaa aada u xanaaqay baahaan wuxuu ihi faraskana ha la boqnogooyo calaamadana ha la gubo qadiyadda khilaaf baa ka dhacay ibnu qunaadir oo runtii a nin aada u maskax badan ayaa yidhi taasi maaha fankii dagaalka waayo buu ihi ninku dee wuu kula hadlay waa inaad xoog am ku jabiso oo dabeetisbaa ka yeesha haddii kale inaga daa buu yidhi ha ku ag yaalaan buu yihi faraskiisa iyo calaamaddiisa waa fii bacdi riwaayaat waa laysku khilaafo saxaabadu way diidaneen faraska khaalid in la diro waayo runtii wuxuu ahaa waxiid min nawci oo dee raggu isku mid maaha farduhuna isku mid maaha walilaahi fii khalqihi shu-uun dee bani aadamku annaasu macaadin ka macaadin idahabi walfid horta dadku dagaalka kuma wada wanaagsana badh baa ku wanaagsan badhkaasina way kusii kala wanaagsan yihin sida aqoonta oo dhan bani aadamka waan la garanay ninba waxba ku wanaagsanyahy marka marka arrin la iskugu yimaado dee dadku waa kukusilahaba marka khaalid bin wid radi allahu canhu seeftiisa ayaa kayru caadi ahay waayo saxaabadu waxay sheegayaan siday u qaloocataa inay adkayd waa qaabka dagaalka ugu geli jiray oo way ku dagaalami jireen saxaabadu ninku marka uu khaalid yaro xanuunsado inuu faraskiisa fuulo ama uu seeftiisa qaato aada bay runtii ugu dagaalami jireen insha allahu tacaala taa taariikhda khaalidna waynu kaga hadalnay halkeedana waynu ugu tegi doonaa marka maalintii lasoo diriyey faraska khaalidna saxaabadu way dhibsadeen oo waxay lahaayeen maxaad u diraysaa wa ficlan akhiiran ninkaa la odhan jiray baahaan oo arkay in hasiibaddii koowaad ku dhacday wuxuu yidhi ha la saara nin mubaarisa marka nin baa baxay ciidankoodii ka baxay marka yatabakhtar faraska ayuu socodkiisa samaynaya inta xeele ee uu ninkaasi yaqaanay oo u dagaalamo o dhan buu muujinaya arrintii bay aada ula yaabeen marka saxaabadii dee hoggaankii ugu adkaaba xagga hore ah khaalid isagoo runtii doonaya inuu cid saaro ayaa qays binu hubayra ayaa runtii booday qays ibnu mashshuux waa laba nin baa yeman seefta oo dhan ugu haystay camar binu macade karab iyo qays binu hubayra waana isu abti rumay ahaayeen marka labada waa ninkii yara qays binu hubayra oo ayaa baxay mar alaaliya markii ay ishortaageen ba khaalid uu duceeyey abaa cubaydina uu duceeyey ilaahu guusha hore muslimiintu si ninka qays hortaagana waa nin ay ka muuqato inuu yahay nin lasoo xulay marka guusha hore arrin fudud maaha mubaarasadii ugu dheerayd bay ahayd waxaa la yidhaha mudday ishortaagnaay oo ninna ninka kale uu waxyeeli kara waay khaalid baa ka calaacalay oo yidhi maan moodayn inuu ninkaasi sidaa yahay walow kuntu adunnu kadalik la kharajtu haddaan sidaa moodaya anaa u bixi lahaa buu idhi si guusha hore muslimiintu ay u helaan muddo kadib ayaa muslimiintu ay maqleen allahu akbar marka allahu akbar taa waxay garteen in ninkii kale la dilay oo musaafadda labada nin waxaa la odhan jiray si aan labada ciidan cid ugaga biirin waa ilqabate oo labada ciidan u dhaxaysa ayaa loo saari jiray si aan labada ciidan cid uga soo gurmin allahu akbartii muslimiintu ayay saddex goor ku celiyeen iyagoo runtii gartay in ninkii la dilay bay ahaan baa arrintii loo sheegay waxau idhi hujuum waasic ah la qaado dabeete markaasaa muslimiintii la jiiday maymanada muslimiinta oo runtii midigta ahayd iyo maysarada iyo qalbiga iyo ciidankii dalaa'icda ahaa oo ay ku jiraan labadii ciidan ee waddooyinka ilaalinayay hujuum waasica lagu soo qaaday markaa weliba waxaa xoog la saaray midigta khaalid wuxuu joogaa qalbiga oo ciidanka dhexe ah yani ciidamadu isku xidhaya maca daalika waana dagaalamaya waa qeybta hore wey halka baahanuu ku jiro ciidanka bartankiisa khaalid binu ciidanku ugu soo horeeya oo qalbiga ugu soo horreeya uu ku jira isla markaa hoggaankiina isagaa wada dagaalamaya raayadii muslimiintana isagaabay eeganaya oo calaamad buu leeyahoo kolba uu kor u qaadaya meesha uu leeyahay hala hujuumo waxaa intaa muslimiinta u raacday nimankii rumaadda ahaa ee leebka aada u ganayay marka khaalid baa markiiba loo soo sheegay waxaa layihi hujuumka waxaa raacay haashim binu cutba ishii midig baa waa hoggaankii ugu adkaayay mujaahidiinta ishii midig isaga iyo faraskiisiiba waa la indhatiray intaas iyo saxaabi oo kalena isha midig baa ma garatay leeb lagala eegtay khaalid baa arrintii argagix ku noqotay hujuum iyo leeb ganis nimanka leebka ganaya ee shaab shuuteriska ahaa wakhtigaasi ee aada wax u gani jiray waa nimankii allahuma salli calaa maxamedin waktigii cabdillaahi binu xudaafa saxaabigaasi la qabtay ee hiraqlo loo geeyey masaafad kun tallaabo ah ayaa intuu hiraqle halkaa soo joojiyey markii uu doonayay inuu imtixaano ayuu saddex u yeedhay mid wuxuu yihi dhegtiisa midig ayuu ihi waa inaad jeexdo waa inaan udhiya ka iman bui hadda waa nin leeb ganaya dhegtiisa midig buu ihi waa inaad in yar jeexdo bu waa in udhiya ka iman bui kii labaad buu yihi in yaru dhiigi waa inay ka yimaadaan kii saddexaadna wuxuu yihi waxaa dhakadiisa saaran oo ah cumaamadii un waa inaad ka qaado saddexdiiba sidii bay sameeyey xataa waxaa la beri jiray nimankaa rumaadda ah halbowlayaasha qofkuu leeyahy oo may ahayn runtii arrin fudud nimanka rumaadda ee wakhtigaa jira leanno waa ogeedeen uxud nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankii lagu jabiyey dee lix iyo afartan raami baa meeshii ka soo dhaqaaqay saddex boqol oo faras bay hortaagnayeen lix iyo afartankaa nin oo khaalid bin walid iyo cikrima bin abijaal dee laba boqol oo ciidanay wateen markii ay dabarjabinayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam leanno iyagaa buurtaa baneeyo rasuulku wuxuu yihi war haddii meydkaygu bato oo nala jebiyo halkaa ha ka soo dhaqaaqina marka ninka leebka ganaya wakhtigaasi wuxuu ahaa ninka ugu adag leanno meel sarena way saaran yihiin intaanu soo gaadhin faraska iyo ninku markuu ugu fudud yahay oo markuu indhatiro dee nin la indhatiray muxuu qaban marka khaalid baa arrintii loo sheegay arrintaa runtii aada buu khaalid uga xunuunsaday leanno dagaalkiina uu socdaa maymanadii muslimiintana waa la riixay markiiba wuxuu yeedhay shan ka mida hoggaanka saxaabada wuxuu ihi waa maxay taladu nimanka rumaaddii saddex boqol oo kun bay ka dambeeyaan waxaa idhi dee talo kale ma jirto saddex boqol oo kun bay ka dambeeyaan nimankaasi waxaynu samayn karna goormaynu gaari karnaa kuwaasi wuxuu ihi khaalid dagaalka waynu joojinayna dib ha loo gurto buu yidhi dib ugurashadaasi gudaheeda waa in la sameeyo buu yidhi in nimankaasi aynu wax ka qabanno markaa saxaabadii buu la hadlay weliba reer bini maksuum buu la hadlay cikrima bin abijaal buu u yeedhay oo runtii ay isku reer yihiin khaalid bin waliid bin muqiir camar bin hashaam bin muqiir abuljahl camar bin hashaam bin muqiir khaalid bin waliid bin muqiir markaa ilmaadeer bay ahaayeen yani abuljahl khaalid bin waliid idan cakrima bin abijaal buu u yeedhay wuxuu yihi afar boqol oo inan oo reer bini maksuuma waa inaad soo saarta buu yihi afar boqol oo inan oo reer bini maksuuma waa reerkii runtii uu ka dhashay khaalid bin wali waa kuwii islaamka jabiyey waa kuwii aabbahay uu ka dhashay waa kuwii uu ka dhashay abuljahl maanta islaamka iyagaynu ugu gargaaraynaa buuhi afartaa boqol waa in la soo saara buui afartii boqol baa lasoo saaray zubayr ibn alcawaam oo runtii ahaa nebiga calayhi isalaatu wasalaam inaabtigii oo zubayr ficlan ka mid ahaa saxaabadii mujaahidiintii waaweynada rasuulka calayhi isalaatu wasalaam fii uxud fii beder wa fii maada runtii la yidhaahdo cabdillaahi bin zubayr oo uu dhalay uu ku ciyaari jiray lugtiisaa geli jiray dhaawacyadiisa yani dagaalkii uxud oo kale intan oo dhan baa dalooshantay marka lugtuu saari jiray inankiisa cabdillaahi bin zubayr oo runtii dee isaguna saxaabi ahaa laakiin saxaabada yareeda waa inankii ugu horreeyey muslimiinta madiina ugu dhashay cabdillaahi bin zubayr marka zubayr ibnu alcawaam oo runtii ka mid ahaa saxaabadii waaweyneed baa isaguna u yimid khaalid wuxuuhi maxaad damacsantahay khaalid waxaan doonaya buui afar boqol oo inan oo aan cidi ka soo noqon baan doonayaa buuhi laakiin ilaahay islaamka ugu gargaaro waxaana soo saaray buu yihi reer beni maksuum afar boqol oo inan baan ka soo saaray saxaabadu qabaa'il way u dagaalgeli jireen waynaga arkayna ikhwaani fillah oo ficlan waanay ugu horreyn jireen oo khaalid bin waliid waa kaa ka soo xulay intii reerkooda yaa bani maqsuum unsuruu lilislaam islaamka u gargaara buu leeyay khaalid afartii boqol inan buu iskugu yeedhay oo zubayr oo walaalkii soo kaxiyay cabdiraxmaan ibnu alcawaam anna walaalkay baan wadaa buu yihi markaa zubayr baa yidhi aniga hoggaankooda igu hadle wuxuu yidhi afartiina boqol ee inan laba wadaan idiin banaynayaa buu yihi khasab waxaan ku samaynayaa buu yihi waddo midigta ah iyo waddo bidixda ah calaamadda noocaasa marka aan idiin taago labadaa waddaa gelaysa waa inaad tagtaan buu yihi nimanka rumaadda ah u gashaan iyadoon laydin arkayn marka ciidankii rumiyiinta oo dhowr boqol oo kuna ka soo sokeeya meeshaa markaad tagtaan ku talagela buu yihi inaydaan soo noqon mar labaad baan labada waddo idin banaynayaa buu yihi laakiin hadday idiin suurtogeli weyda halkaa ku talagala inaydaan ka soo noqon muhiimadiinu laakiin waa inaad rumaaddaa wax ka qabataan ninka laabka galaya haddii loo dhawaado loo tago nin seefsita maaha halkiisa lagu dilaya marka ciidanka haddii lasoo dhaafo hoosta laga galo way jabayaan laakiin sida lagu gaadhaa adag khaalid bin waliid baa hoggaankii la wareegay qalbigii muslimiintu yidhi dib u bax waa ciidankii dhexe muslimiinta qalbigii dib buu u gurtay marka dhexdii baa bannaanaanaysa hujuum xoogana wuxuu saaray maymanadii iyo maysaradii ciidankii muslimiintao dhan wuxuu iskugu geeyey midigtii iyo bidixdii marka waxaa la isku soo riixayaa midigtii iyo bidixdii dhexdiina isagaa baneeyo ciidankii muslimiinta dib u gurtay ee dhexda si labada wadee koonuhu ay u bannaanaadaan abaa cubayda aada ula yaabay yani tahalukadaas khaalid oo aada u dagaalamaya oo ciidamadii muslimiinta lasoo riixayo oo culays badan uu saarayahay kolba warbu u diray waa maxay culayska intaa laygu walaal wuxuu leeyay culayskaasi waa kii lagu guulaysanayay haddii aanay taasi dhicinna waynu shabaynaa buu ihi leanna intaynaan dagaalba gelin baa la wada indhatirayaa buu ihi hoggaankii saxaabada marka waynu ku qasbannahay buu ihi in intaasina ay shahaado qaadato labada waddana la banneeyo xoog baa ay isku midigtii baa bannaanaatay dabeete subayr baa baxay isagoo wata ciidan ilaa laba boqol iyo konton oo xula waxay gaadheen rumaaddii ma kala garanayaan ciidanka rumaaddu ciidankoodii saddexda boqol ahaa in lasoo dhaafay waxay ku baraarugeenuun iyagoo ciidan uu hor taagan yahay khaalid bin wid markii uu arkay in ciidankaa uu badhjeestay oo ay ku jeesteen dhowrkii boqolee saxaabiya dhaafay oo runtii dagaalamaya laakiin muhiimadoodu ay tahay inay rumaadana laayaan intooduna ay wada dhintaan oo ay istishhaadaan u diyaara ayaa haddana culaysuu saaray maysaradii markaas intii kalena dhaaftay markuu khaalid ogaaday inay jeesteen oo ay ku mashquuleen saxaabadii ayaa haddana hujuum caama la sameeyey oo qalbigii uu soo galay muslimiinta markii ay dib u soo noqdeen ay ka soo jeesteen ciidankii muslimiinta ee xagga dambe maray ayaa khaalid bin yidhi aynu waddada midigtuun banayno muddo kadib ayaa waxaa soo noqday subayr ibnu alcawaam oo runtii laga bilaabo madaxa ilaa luguhu ay wada dhiigayeen markaa saxaabadii waaweyned baa ku yacday ninba meel buu xidhay wayna cabdiraxmaan istashhad wa wayna fulaan istashhad waxaa la sheegay afartii boqol ee muslimka ahayd ee mujaahidiinta ahayd waxaa ka soo noqday tiro aan ka badnayn asaabic aliyad yacni aan ka badnayn toban laakiin waxay sameeyeen rumaaddii ka dambeysay ciidanka muslimiinta oo dhan ee ay ka baqanayeen ciidanka muslimiinta dhammaantood waa laga waayay meesha khaalid binuud baa la hadlay ciidanka muslimiinta waxa uu ku yidhi iminka hujuum caama oo aan lahayn midig iyo bidix iyo dhex aan lahayn ayaynu qaadaynaa dabeete hujuumkii bay qaadeen caamka ah markii la isla gaadhay taliskii baahaan lagu soo dhow yahay ayaa nin baa hadlay baahaan buu la hadlay wuxuu ihi miyaad arkaysaa bu uhi calaamadaasi qaala nacam aas yihi waa khaalid binuud calaamadda ka dambaysa miyaad garanaysa waa sharxabiil binu xasan dee waa rag toban sannadood issoo hortaagna oo raayaadkooda iyo dee aada isu garanaya wuxuu ihi waa laynahayaa markaasaa nin ka midii u yidhi waxaan odhanaya waaba bashiir tanuuki waa ninkii nasraaniga ee carbeed anaa inaga joojinaya buu ihi waxaan odhanaya buuhi khaalid binuud baa la dil ayuha almuslimiin taraxamuu calaa akhiikum khaalid binuud faqad qutila bihi marka waa la isdhex galay markaasaa dadkii isla fogaade dad yaho muslimiintii walaalkiin khaalid waa la dilay u naxariista waa nin dee afka carabiga aada u yaqaana ma garanayaan markaa muslimiintu cidda kelmadda tiri saxaabi wal iyo nin walow muslima oo runtii markaa dagaalka ku jiray waxaa la yidhaha halkii buu istaagay xataa qaarkood waxaa la yidhi seeftii bay ku joojiyeen meesha waana runtii meelaha la yidhaha wuu ku casiliyey cumar bin khataab radia allahu canhu khaalid bin wed ee uu yihi annasru biyaddi illah laa biyaddi khaalid ilaa xad uu yihi caqiidadii baa qaldamaysa oo haddii saxaabadii ay ku xidhaan buu yihi dagaalkii gelistiisii iyo nasrigii khaalid bin weliid waxay noqonaysaa buu yihi in toosnidii istiqaamadii ay wax ka lunto oo ficlan qacqac bin camri tamiimi oo runtii saxaabi aada u dekiya ahaa ayaa arrintii fahmay markaasuu la hadlay muslimiinta ayuha almuslimuun raayadii khaalid buu kor u qaaday oo ay garanayaan khaalid waa nool yahay arrintaana waxaa sameeyey cadw allah ama bashiir atanuuki isagana wuu soo qabtay wuxu uhi waa ninkaasi a arkaysaan markaa muslimiintii baa dib dagaalkii u bilaabay marka lagu soo dhow yahay hoggaankii baahaan ayaa runtii uu baahaan yidhi waxaan doonaya inaan goosto boqol iyo konton kun buu diray wuxuu ihi xoog ku baneeyay buu yihi waddadii labadii waddo mid ka mida markaa baahaan baa ciidan adag buu diray waddadii baa xoog loogu baneeyey khaalid binuid baa ku dadaalay inay gaadhaan laakiin way gaadhi waaye leanna ciidanka muslimiinta ah oo runtii tiradooda ay dhowr iyo toban kun tahay ee labada waddo hayaana ma joojin karaan boqol iyo konton kun sababtuna waxa weeye iminka weliba waa firdhad wey sidii bay ku bannaysteen waxaa la yidhaha waxaa soo gaaray khaalid intii hadhay oo runtii saxaabadu ay ishortaageen sidii loo riixayey sidii loo riixayey ayaa wuxuu ka daadiyey meeshii loo yaqaanay alwaaqus boqol iyo labaatan kun oo qof oo runtii rumiyiinta ka mid a khaalid bin radia allahu canhu waxa uu ka daadiyey meeshaa loo yaqaano alwaaqus ilaa xad la yidhaahdo dhiiggii ka rogmaday nahrulyarmuuk ayaa intuu nahrigii dhaafay ayaa allahuma salli calaa maxamed waadiyu ruqaad iyo waadiyu laclaan labadii waadi ayaa uu dhiiggii gaadhay wa ficlan khaalid radia allahu canhu oo runtii dagaalkaa hoggaankiisa hayey waxaa warqad u qoray wakhtigaasi yacni abubakar iyadoo abubakar markaasi u dhintay isagoo qadiyadda uga warramaya cumar binu khataab bay warqadaasi u timid culammada qaar waxay leeyihin markaasi abaa cubeydo waa loo soo sheegay inuu khaalid casilan yahay laakiin abaa cubeydo muu doonin inuu u sheego khaalid binuid ilaa intuu dagaalku dhammaanayo oo xataa saxaabadan yeeshe bal hoggaankii saxaabadu siduu ahaa waxaa boqol kun oo mujaahid ayaa diiday casilaadii khaalid bin walid ila waa ijtihaadaad weeyaan cumar way la noqotay laakiin cumar wuxuu ahaa saxaabi yacni caalima oo dekiya oo faqiiha oo mustaqiima aada ugu adadkaa toosinta khilaafada islaamka ilaa xad la yidhaha maalintaasi horta waxaa u yimid intii maka iyo madiine oo dhan waxaa ya khaalid hal cusila bik qaala nacam walimaada tadhab ila almadiina haddii lagu casilo maxaad madiine u tegeysa wuxuuhi waxaan doonaya in amiir almu'miniinka u tago oo markaasaa nin ku yidhi bal ka waran haddaynu madiine weerarno oo muslimiintii qaar ka mida leanna cumar wuu qaldan yahay buuli waxaanu doonaynaa in gaalo la duleeyo gaalana aduun baa duleyn karaya buuli marka inuu ku casilo maaha fatrada sida dee abubakarba ugu khilaafsana oo waynu ka soo warranay abubakar iyo cumar ilaa toban mas'alo ayay si adag iskugu khilaafsanayeen waxaa ka mid ahayd casliga khaalid oo khaalid bedilistiisu dee maanta wasiirka gaashaandhiguu khaalid ahaa weliba waktigaasi dee ikhwaani fillaahi waktigii cumar dee intan maanta carabi ahayd siddeed dhowr iyo labaatankaa intaba gacanta waxaa ku qabtay badankeeda khaalid binuli oo sabab u ah xataa xuruub uridda musallamat alkadaab ninkii lixdanka kun ee nin meesha ku wararsaday markii loo taagi waayo waxaa w jabiye khaalid bin malik binu nuweyra oo nin boqor aada u dhib badan ahaa isaguna nimankii ridoobay ahaa isaga laftigiisa khaalid bin waliid baa dadkii gacanta kusoo qabtay uu ka mid ah ikhwaani fillaahi dhammaadkii abdaal yarmuuk waxaa loo qoray warqad dheer cumar binu khadaab radia allahu canhu oo u qoray abaa cubayda siduu u dhacay waana runtii maalinta uu yidhi acajisna alummahaatu an yalidna mila khaalid yani hooyooyinku miyay ka caajiseen islaamka inay u dhalaan khaalid bin waliid oo kale wa hada maa nuqasir bihi wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu